soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega 3g iyo 4g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega 3g iyo 4g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
mar kale subax wacno wanaagsan waa khamiis kow iyo soddonka agoosto labaatan saddex iyo labaatan dulmarka warkayga subax ayaad maqasheen markana kusoo dhawaada isagii oo intaasi ka faahfaahsan haddii aan ku bilowbo degmada howlwadaag ee gobolka banaadir xalay waxaa kusoo dubay guri dabaq oo weyn kaas oo dabaqaas burburkiisa saameyn kale uu u geystay guryo kale iyo kuwo kale oo ka hooseeyey gabar iyo hooyadeed ayaa waxaa lasoo warinayaa inay ku geeriyoodeen gurigaas waxaana sidoo kale lasoo warinayaa in khasaare kala duwan iyo burbur hantideed oo aada u xoogan uu ka jiro qaar ka mid a dadka shacabka ah ee goobta ka hadlay waxa ay sheegeen in dhibaatada ugu weyn halkaasi ka jirta uu sababta u yahay habka loo dhisay gurigaasi oo injineerkii dhisay ayay eedan u jeediyeen dadka shacabka ah dhismahaasi dabaqa ah waxaa qeybta ugu hooseysa deganaa qoys qoyskaas ayaana dhibaatada ugu badan ay soo gaartay oo gabar iyo hoodeed ay ku geeriyoodeen halka dad kalena dhaawacyo fudfudud ay kasoo gaareen dowladda federaalk soomaaliya waxa ay dalka dib ugu soo celineysaa ciidamada wadanka eriteria ku maqan dowladda federaalk ee soomaaliya qorshihii ugu dambeeyey ee dib usoo celinta ciidamadaas ayay wadaa ciidamadan oo ilaa iyo shan kun oo askari gaaraya ayaa la fahamsan yahay in saddex kun oo kamid ahi dalka dib loogu soo celiyey bishii diseembar qorshaha socda ayaa ah sidii dalka dib loogu soo celin lahaa ciidamada dalkaasi ku harsan oo tiradoodu lagu sheego inta u dhexeysa kun iyo sideed boqol oo askari ilaa laba kun oo askari oo isugu jira noocyada kala duwan ee ciidamada sida nabad sugidda iyo kuwa badda ila wareegyo ayaa sheegaya in saraakiil ka tirsan taliska ciidanka xooga dalka ay gaareen dalkaasi islamarkaana ay saacadihii lasoo dhaafay ciidamadu ku booqdeen xeryaha ay dalkaasi ka degan yihiin ilawareedyadu waxay sheegeen in saraakiishu ay ciidamadaas u sheegeen in toddobaadada hore ee bisha sebtembar ay dib ugu laaban doonaan dalkooda muddada ka horeysana la diyaarinayo safarkooda ambabaxa ciidamadan ayaa dhammaadka sanadkii bilowgiisii sanadkii xigay ee tababar loogu qaaday dalkaasi waana ciidamadii ugu waqtiga dheeraa ee tababar ugu maqnaada dal shisheeye tan iyo intii dib loo yegleelay dowladnimada soomaaliya ee muddo haatan laga joogo saddex iyo labaatan sano tallaabada xilligan dalka dib loogu soo celinayo ayaa waxay kusoo aadeysaa xilli qeybo ka mid ah dalka uu ka socdo dagaal ka dhana al-shabaab kaas oo si weyn looga soo horjeedo dagaalamayaasha al-shabaab lana doonayeyna in looga saaro qeybaha farabadan ee dalka kaga sugan yihiin taliyaha ciidanka xooga dalka soomaaliyeedna wuxuu shaaciyey sababtii ay ciidamada uga soo baxeen fariimaha hore ee dagaalka markii ugu horeysay tan iyo markii ciidamada xooga dalka soo baneeyeen fariimaha dagaalka taliyaha ciidanka xooga dalka soomaaliyeed jenaraal ibraahim sheekh maxudiin cadow oo kusugan degmada aadan yabaal ayaa ka hadlay taliyaha oo inta badan hadal jeedintiisa ka dalbanayay in la horumariyo degmada uu kasoo jeeday aadan yabaal ayaa si kooban uga hadlay sababta ay ciidamada uga soo baxeen furimaha hore ee dagaalka maanta ninta fadhiyo ka taliya xoog ahaan
gorfeynta duubantaa matala degmada aadan yabaal daasan fm gal degmada aadan yabaal ra-iisul wasaare horta haddii ay kuula hadlaan ay ku yidhaahiin kan ballan aana laga qaadano looma sameyn waxaad ogaataa dalkan waxaad ugu dham dambaysa dowladnimo dowladdi dhexe oo wax walba iyadu samaynaysa oo maanta haddii la yidhaha waxaasaan rabnaa haya dhays marka sidii maamul goboleedii waxay u dhaceen waxaad moodaa inaysan sidii arrintooda ahayn horta tolkay raalla ahaadeen sidaan qaabka ra-iisul wasaaraha waxaan ku weydiisanayno inaysan dhinacaas naqane ay noqoto mataqaanaa maxaa la galaa inay noqoto waxaa labaysa ra-iisul wasaare oo magaaladan waa waa magaalo lixdankii waxay noqotay deg lixdan labadii degmo noqotay ilaa hadda haddaad aragtana waxaad isleedahay waa tuulo Eh, dadka ka soo baxayna haddaad fiiriso waa dadka ugu macno badan dadka nool ay jooga marka adiga laftaadu inaad inta tiraa inaad ku celiso war aawen dadkii degmada ka dhashay maxay wax uga qaban waayeen inaad tiraa waa meesheeda gabayraa ka dhashay magaalada waa- waa- waa waa ku barbaara kuma dhalan laakiin waxaan rabnaa marka ra-iisul wasaarow ta ugu daran wuxuu yidhi marka la leeyahay een, een, meel ma hadday u muuqataan tee ma xasuusoo marnaa jidkan ka soo baxa mahadaay ee toosu soo gala ceeldheera soo maray ee ceelbaraf ayaa lagu helay jidkii haddii maanta dayactir oo hela xataa waa waa wax oo oo oo wax weyn oo jidka wax ka bedeli kara waddo meeshaana baabuurka mar soo mara baabuurti cusbeed ee aan ciidanka u keennay kii socodkii koowaad ayaa waxaa looga bedelaa maxaa la yidhahdaa exifration iyo iyo boloton magaalada dadka ku nool waxa waaye waxaa dusha ka fuulay nimankii eh, shabaab ahay nin tallaab horu qaada ma jiro soddonkii sano oo lasoo joogay marna dhibaato waxaa unaysata daga- dagaalla sokeeya marna waxaa haystay nimankaas oo dhowr iyo toban sano toddobiyo toban sano ku dheganay marka ra-iisul wasaare adoo guddoomiyaha gobolka banaadir na waa waa waa- waa waa fadhiya waxaan rabnaa degmadan in gacan loo celiyo Eh, degmadan waxyaabaha dadka laga helo waxaa ka mid a maanta haddii la yidhaahdo difaaca dalka qaybay qaybta ugu weynay ka leedahay haddii la yidhaahdo asal ahaanna ciidamada xoogga dalka soomaalida waxaa laga qora jiray degmooyinkan labadan gobol ee hiiraan iyo shabeellada dhexe ayaa dowladdu xoogga ciidamada ay ka qori jirtay waa kayd yaalla oo saacaddii maanta dhibaatada maanta jirta u ah kayd u ah mudan ra-iisul wasaare waxa waaye dadkan wax walba waxbaa u gala cisbitaalkii oo loo dayactiro Een, sida ay sheegeen cisbitaalkii oo maanta baabuurka een, ambalaastaas ko- oo- wax lamida baabuur degmadu ay leedahay oo guddoomiyaha degmadu ou mataqaanaa ou wato waxyaaba ay- aan wax weyn een, aan ku ahayn haddii la fiirsho eh, dowladda iyo iyo iyo iyo iyo degaankeeda maamulka gobolka waa waa baahideeda iyadana ku fillaala ayaa jira ra-iisul wasaare marka waxaan rabnaa inaad mataqaanaa aad gacan u noqdo degmada aadan yabaal aniga gobolka degmada iyadana waxaa laga raba waxay tahay saad og tihiin ciidamadu waxay ka soo baxeen aagagi farsamo ayaynu uga soo baxeen waxaa la rabaa inaad maam- abaabushiin oo macawisley aad banaanka ka dhigtiin magaalada aadan yabaal magaalada indhaha isku sii qabsanaya haddii maanta lasoo gabo si aysan u dhicin degmooyinka ama ama tuulooyinka gobolka eh, degmada aadan imaal ragga ku jira ama ka dagaalami jiray waa dadka ugu waxtar badan haddii la yidhaha ha lala diriro cadowgaas inaad kicisiin oo degmadu ay is- xilqaanto tuulooyinka ku baxdo difaaca ciidankan waa soo noqona hadday baxeen farsamo yar ay u baahan yihiin inaad inta degmadii tuulooyinka la tago odayaashii loo tago la abaabulo ee difaaca la galo difaacaas la galo haddii kale degmada taliyaha ciidanka xooga dalka ayuu kaasi ahaa ra-iisul wasaare xukuumadda soomaaliya xamse barre oo safar ku tegay degmada aadaya maalna wuxuu halkaasi kula hadlay saraakiil iyo xubno ka tirsan ciidanka xooga dalka isagoona sheegay inaan la aqbali doonin wax walba oo xagal daacinaya halganka uu dhiiga badan ku daata ee dalka looga sifeynayo al-shabaab xamse barre waxa uu goob fagaara oo ku yaala aadan yaman kula hadlay ciidamo aada u badan oo soo baneeyay furimaha dagaalka ayaana wuxuu u ballan qaaday in dowladda iyo shacabka soomaaliyeed ay siinayaan wax kasta oo ay tabanayaan wuxuu ka codsaday inay kusoo laabtaan deegaanadii ay kasoo baxeen waxaana la sheegay in ciidamada iyo saraakiisha hogaaminaysaba ay aqbaleen codsigii kasoo yeeray ra-iisul wasaaraha ayaa tilmaamay in dal uusan horumar iyo isku filnaansho gaari karin haddii uusan lahayn haliyeeyo naftooda hurayaal ah oo isku dhiga al-shabaab islamarkaana u sabro duruufaha walba muuse fuusaara xamse barre ayaa hoosta ka xariiqay in dagaalka uu sii socon doono inta ay ku harsan yihiin al-shabaab daaka ka mid a dhulka soomaaliyeed wuxuuna ugu baaqay muwaadiniinta soomaaliyeed inay garab iyo gaashaan u noqdaan difaacayaasha qaranka ee dhiiga u huraya xoreynta dalka xamse barre ayaa warbixinno la xidhiidha xaaladaha bulsho ee ka jira degmada aadan yabaal iyo deegaanada uu dhadhow ka dhageystay odayaasha dhaqanka iyo maamulka degmada xamse barre ayaana reer aadan yabaal u sheegay in xukuumaddiisu ay ka go-an tahay in adeegyada asaasiga ah la gaarsiiyo dhammaan degmooyinka iyo deegaanada laga xoreeyey al-shabaab dowladaha ugu dambeyntiina een, akhbaaraadka caalamka haddaan eegno dowladaha turkiga iyo griiga isku soo dhawaansho ayay muujinayaan kadib markii khilaaf u dhexeeyay dhinacyadu ay hadda u muuqato inay ka heshiinayaan warkiisa wax saakaraad iyo haddar sanaad kala socoteenna waa inaga inta
wararka adla haysaa hoobsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa tale la hel